إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبعد أيها الأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaa waxaa sharaf weyn noo ah maanta inaanu halkan mutamarkii lixaad ee maalintiisa labaad inaanu ku qaadanno muxaadaro la magac baxday almar'atu saalixa uu noo soo jeedin doono sheekhayga jaliilka ah sheekh maxamed rishaad oo degan dalka kanada muxaadaradaasoo ah muxaadaradii koowaad ee muxaadaradii ugu horreysay ee si khaas ah ay u qaataan gabdhaha muslimaadka ah gabdhaha soomaaliyeed ee degan dalalka scandinaviyada insha allah waxaanu rajaynaynaa inay noqon doonto mid joogtaa sanad kastaba inay gabdhaha muxaadaraadka ayaansidooda gaarka u qaataan muxaadarada maanta ciwaankeeda marka waxa weeye almar'atu saalixa gabadha wanaagsan gabadha wanaagsan saalixada ah marka insha allah muxaadarada waxaa noo kala qaabadhigi doono oo noo sharaxi doono sheekh maxamed rashaad sheekhaan kusoo dhoweynayaa falitafadal maskuuran ayuha alakhu alkariim
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا وتلوم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا يا أرحم الراحمين gabdhaha walaalaha ee halka iskugu yimi assalaamu calaykunna waraxmat ullaahi wabarakaatu mawduuca aan doonaya maanta inaan runtii ka hadlo mawduuc aan rabo weeye haddaan waktiu helo xoogaa inaan ka hadlo mar al al asaalixa haddii la yidhaahdo mawduucu dhowr arrimood ayuu lu ku yeelanaya wuxuu ku yeelan doonaa insha allahu tacaala xaqa gabadha muslimadda ay leedahay xaqa gabadha muslimadda lagu leeyahay afkaarta mujrimiinta ee maanta gabadha muslimadda korkeeda wareegaya kaydka acdaada muslimiintu ay u dhigayaan had iyo jeeraale inay kula dagaalamaan waxyaalo fara badan ayay u baahan tahay in laga hadlo gabadha muslimadaahi ee soomaaliyeed waa hooyo markaan arko gabadha soomaaliyeed waa hooyo aan leeyahay hooyaday baa igu soo dhacday gafaraha allahu laha waa gabar weeye inantaydii igu soo dhacay waa walaal weeye waa eeddo weeye waa habaryar weeye waa xaas weeye marka mid walbaa waxay leedahay xaq waxayna doonaysaa in xaqeeda loo gudo waa hooyo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qur-aankiisa ku leeyahay wawasayna alinsaana biwaalidayhi ixsaanan xamalathu ummuhu karhan wawadacathu karha wa xamluhu wa fisaaluhu halaahuuna shahra ilaahay wuxuu u dardaarmay subxaanahu wa tacaala insaankii labadiisii waalid inuu xaqooda ilaaliyo inuu u ixsaan sameeyo oo u samafalo maxaa yeelay mid kasta ee socda hooyon baa laga soo hoos qaaday marka hooyadaasi way xambaartay caloosheeday ku xambaartay iyadoo ku dhibtoonaysa iyadoo matagaysa iyadoo wada wallacaysa iyadoo oomaysa iyadoo rafaadaysa waxay dejisay iyadoo rafaadsan oo laga yaabo inuu u keeno marka ay dhalayso inay dhimashaba gaarta laga yaabo may ku dhimata laga yaabo way nuujiso dhiiggeedii bay nuujisay huggeedii bay siiday soddon bilood ayuu isku gaaray inta uu iyada tafteeda ka fuqayaa ilaahay wuxuu ku yidhi subxaanahu wa tacaala wawasayna alinsaana biwaalidayhi xamalathu ummuhu wahnan calaa wahn wa fisaaluhu fii caamayn insaankii waxaan u dardaarannay labadiisii waalid marka labadiisii waalid markuu leeyahay daa'iman ilaahay hooyada ayuu gaar u soo socaa wawasayna alinsaana biwaalidayh adoogii lama sheeginin laakiin ilaahay wuxuu leeyahay xamalathu ummuhu wahnan calaa wahnin ضacf calaa ضacf wamashaqa calaa mashaqa wa tacab calaa tacab dhib oo dhan ayaa la iskugu soo ururiyey intay uurka ku siday waxaa kasii dheer intay nuujinaysay kolka labada aayadood isma diidayaan laba sano oo tafteeda uga fuqay iyo lix bilood oo ay soo nuujisay ay uurka kusoo siday soddon bilood bay isku yihi markii aynu firino cisyaanka yaga iyo rafaadka yaga waxaynu ogsoonnahay mar kasta oon xasuusannaba mar kasta oon caasiyinnahay runtii waqadaa rabbuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah wabilwaalidayni ixsaana imaa yabluganna cindaka alkibara axaduhumaa aw kilaahumaa falaa taqul lahumaa uf walaa tanharhumaa waqul lahumaa qawla kariima واkfid lahma جanاxa الdul min الرaحmة وqل rab اrxamhma kama rabayaanii صغيirا rabkm aclam bma fii نfuusikm in takunuu صاadiqiina fainahu kana lilأwaabiina غafura hada xaq الwaalidayn ilaahay baa xukumay subxaanaه wa tacaala oo waajibiyo laazimiyey inaanan asaga maahay cid kala caabudinin alleh labada waalidna ixsaan aan u samayno oon u biri biri samayno waxaad garanaysaan xadiidka rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam inuu ka mid ahaa nin saddex qof oo ilaahay god ku riday ama buur ku awdantay way ilaahay baryeen camalkoodii saalixa ahaa mid ka midihii wuxuu ahaa nin sahmiyeyee geedihii la fogaadeen oo hooyadii iyo aabihii oo daaweyne ay u joogaan wuxuuna ahaa inaanu cidna caana u lisinin laa kuwa dad u dhalay isagu walaa kuwa xoolad aanu waxba siinin ilaa uu waalkiisa wax siiyey kolka wuu soo daahayo sahankiibaa la dheeraado dhaalmud buu ku yimid iyagoo hurday buu ka yimid sahankii wuu soo lisay kolkaasuu la dul istaagay iyagoo hurday awood umau yeelan inuu kiciyo baaran bihima maxaa yeelay awal buu hurdo seejiyey maadaama awal hurdo seejiyey isagu xaq uma yeelan ama awood uma yeelan inuu hurdada ka kiciyo mar kale caanihii uu soo lisoo la dul taagan yahaa waagii korkiisa ka baryey ilmihiisiina qaylinayaan xoolihiina qaylinayaan ilaahay subxaanahu watacaala wuu ku baryay wuu og yahay ilaahay inuu run sheegayo subxaanahu wa tacaala isaga uu baarinimo waalidkiisa oo u baarinimo falay inuu sidaa ku sameeyey marka waa hooyo wey xadiid rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ee saxiixaynaha muttafaqa ah wuxuu leeyahy abu hurayra uu ka warinayo inuu jaa'a rajulun ila annabiyi sala allahu calayhi wasalam man axaqu annaasi ilaya bixusni suxbatii aw bixusni suxba bixusni saxaabatii ay bimacna suxba dadka yaa iigu xaq badan inaan u samafalo faqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam ummuk ثuma man qaala ummuk ثuma man qaala ummuk ثuma man qaala abuuk muttafaqun calayh waa saddex goor buu rasuulku u qiray xaqaa inay leedahay maxaa yeelay aayaddii qur'aan bay ku caddahay xamalathu ummuhu karhan wawadacathu karhan wa xamluhu wa fisaaluhu halaaثuuna shahra adoogu uurka kuma qaadin mana ku wallicinin mana ku dhibtoon dhalmadiisii mana nuujin naaska marka ilaahay subxaanahu wa tacaala iqraaran min allahi caza wajal ayuu rasuulku sidaa ku yidhi kuma gudan marka xaqeedii oo la imaanayo waa markaynu nidhaahno waa hooyo umu salama ama xadiid kaleete rasuulkana calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay nin reer bani salima ayaa u yimid rasuulka yaa rasuula allahi hal baqiya calaya min biri abaway shay-un abaruhumaa bih bacda wafaatihimaa ma haray buu yidhi labadaydii waalid wax korkayga ugu horay oo xaq ah oon ugu baarinimo samayn karaa ma jirtaa markay dhintaan ka dambow yacni markii ilaahay oobsada ka dambow intay nool yihiin waan u baarinimo samayn laakiin markay dhintaan ka dambow wax kaleetoon ugu baarinimo samayn karaahi ma jirtaa buu yidhi rasuulku markaa wuxuu ku jawaabay nacam asalaatu calayhima walistikfaaru lahuma wainfaadu cahdihima waikraamu sadiiqihima wasilatu alraxmi alatii laa tuusalu ilaa bihima rawaahu abu daawuud wabnu xibbaana waalxaakim xadiidkaasi xadiis cadiima jiddan weeyi ninkaasi markuu yidhi waalidkaygii markay dhintaan ka damo mau baarinimo samayn karaya nebigu wuxuu yidhi nacam inaad iyaga u ducaysid had iyo jeeraa leh tolow maan u ducayna maya intaan soo xasuusannaa yar intaynu qalbigeenna soo gasho ayaa yar gafaraha allah walistikfaara lahuma inaan ilaahay u dembi dhaaf weydiinno oonan ku iloobin qabrigii taxta aturaabi waljanaadil inaanan ku iloobin fakam min ummin rabbat waladan aw bintan lam tantafic bih meeqaa hooyo ay dhasho wiil ama gabadh oo ay ku rafaaday korintoodii ooyna ku intifaac inay dhimatay iyadoon waxba ka helin insha allah imaamu muslim marka in loo duceeyo hada jeeraale oo loo istikfaar dalbo ilaahay dembi dhaaf loo weydiiyo xaqa ay nagu leeyihiin mulsamkaa weeyaan cahdigooda in la fuliyo oo ballankay ka tageen la fuliyo qofku dhayalsanin sadiiqoodii in la ikraamo oo dadkay saaxiibada la ahaayeen la ikraamo khaasatan hooyada in raximkii la xariiriyo aan lagu xariiriyin ilaa iyada moogiy aan lagu xariirin lagu xariiriyo nabigu wuxuu yidhi xadiid kaleeto imaam muslim oo warinay man abar min abara albir min abara albir an yasila arajulu ahla wudda abiihi baarinimada waxaa ugu badan uu yidhi oo ugu sarraysa inuu ruuxu hariiri xariiriyo aabbihiisii dadkii ou jeclaa inuu xariiriyo hadii jaraale sidaasuu cabdullaahi bnu cumar radia allaahu canhuma wa ardaahuma ou cimaamad ou sitay ama dhar ou xidhnaa nin aabbihii saaxiibkiisa la intuu arka isagoo fuushan uu ka dego uu korka ka saaraa soo la yaabo maxaa dhacod ii siinaysa dharkaaga oo daabadaada igaga degaysaa buu yidhi sidaas ayaan rasuulka ka maqlay buu yidhi calayhi salaatu wassalaam marka aabbahay inaan u baarinimo sameeyo maadaama aw asaga saaxiibkiis aad ahayd oo ku jeclaa ayaa mulsam igu aha buu yidhi aniga waa waa hooyo aynan xaqeeda gudi karin oo markay oonto biyaha kuu hormariso adiga oo markay gaajooto cuntada kuu hormariso oo markaad xanuunsato hurdada aan hor aan ladin weligeed oo marnaba xataad weynaatood cirro yeelatay aan filaynin inaad qaangaarta aan weli filaynin daa'iman hantaaqda kaa ilaalinaysa ilaahay ha u naxariisto subxaana wa tacaala وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما xaq ma leh in indhaah lagu eego kulul xaq ma leh in hadal lagu celiyo xaq ma leh in lala murdo in loo turoo loo duceeyo ayay xaqu leedahay rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaanii sagiira وهذا إبراهيم عليه السلام ويعقوب ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون waa xaq weeye waalidka sidaasay uga dadaalayaan ama xaqaasay leeyihiin marka waa hooyo waa inan waa carruurtaadii inaad ka fakartid weeyaan xaggey ku dambayn doonaan ma islaam mase kufrigay ku dambay doonaan maxay mudan doonaan bacda mawtik markaad dhimato ka dambow maxay mudan doonaan waa maxallu su'aal sidaasuu dardaarmay ibraahim wawasaa biha ibraahimu baniihi wayacquubu yaa baniy ina allaha astafaa lakum addiin falaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون وهذا إبراهيم عليه السلام isagoo caruurta uga shukrinaya ilaahiisii سواء كان بنينا أو بناتا الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب دعاء ذا مركع عرورته وأمدوا الرجين يا والد كويان ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وحق ويان وهذا يعقوب أيضا وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم مرك يا شليتو iyo indhacaddaan indhihii ku caddaadeen ilmihiisii oo waayey faldata ka badis yaa baniya laa tadkuluu min baabin waaxidin waadkuluu min abwaabin mutafariqa wamaa ugnii cankum min allahi min shay in ilxukmu ila lilah calayhi tawakkaltu wacalayhi falyatawakkal ilmutawakkiluun iyagoo waa weyn oo xaasas lahu la dardaarmaya u leeya isku meel ha ka gelinina cadowgoodan arkina isku meel ha ka gelinina magaalada waa dad waaweyn oo mas-uul noqon kara laakiin isaga agtiisa weli waa carruur weyn isaga agtiisa weli waxay u baahan yihiin taladiisa isaga agtiisa weli waxay u baahan yihin inuu hantaaqda ka ilaaliyo ayay u baahan yihiin qaala inamaa ashkuu batii waxusnii ila allah waaclamu min allahi ma laa taclamuun ilaahay wuu ku imtixaanay nebiyullaahi ibraahim carruurtiisii xubbigeedii kolka waa sheegtay inuu gowraco inankiisii inuu gowraco ismaaciil markuu orodkii gaaray micigiisii wuxuu ugu jawaabay baarinimo darteed oo aabihii uu baarinimo falayo id ifcal maa tu'mar yaa abat ifcal maa tu'mar satajidunii in shaa allahu min alsaabiriin yaa allah ilaahay baa u qiray inuu ahaa balaa mubiin ah balaa ina hada lahuwa albalaa'u almubiin wafadaynaahu bidibxin cadiim ilaahay subxaanahu wa tacaala asagaa carruurta bixiya oo dadka siiya ama wiil ha bixiyo ama gabarh ha bixiyo lilaahi mulku samaawaati waalard yakhluqu maa yashaa yahabu liman yashaau inaasa wayahabu liman yashaau dukuura aw yuzawijhum dukraana wainaasa wayajcalu man yashaau caqiima cidina mulki uma laha inay la timaado ilaa cidaan gabar keensa karin walaa cid baan wiil keensa karin ilaahay hiba uu siiye weyan subxaanahu wa tacaala ilaahayna looga shukriyo siduu ibraahim uga shukriyey alxamdu lilaahi aladii wahaba lii cala alkibari ismaaciila wa isxaaq ina rabbii la samiicu ducaa isagoo ka rajaynaya inay u duceeyaan oy diintaan qaadaan oo u dhaxlo sidii nabiyullaahi zakariya uu ilaahay u baryay subxaanahu watacala inuu walad saalixa siiyo marka walad saalixu kama yimaado ilaa zawja saalixa moogiy marka ilaahay buu u baqay diintii ilaahay buu u baqay weliyan yarituni wayaritu min aali yacquuba wajcalhu rabbi radiya ya zakariya inaa nubashiruka bigulaamin ismu yaxya lam najcal lahu min qablu samiya diintii buu u baqay inay jiridgooda u baqay ilaahay buu weydiistay subxaanahu watacaala khalaf khayr la weydiistay ilaahay waa ugu mana sheegtay subxaanahu wa tacaala daba dhaqanka lagu dhaqmayo ee hooyada gabadhii iyo hooyadii ilaahay baa subxaanahu wa tacaala xaqoodii og xaqu zawja qofku zawjada inuu xaqeeda ilaaliyo intaan ka gudbin gabadha rasuulka calayhi salaatu wasalaam siduu u ajiibi jiray bal fiiri oo ugu baarnimo fali jiray gabdhihaw dhalay faatima radia allahu canha wa ardaaha ayuu damca cali inuu la guursado binta abi jahl ka horraysi rasuulka u dacwootay yaa yaa abati dadku waxay u malayeen inaadan gabdhahaaga u qiiroonin abijahal gabadhiisii baa layla guursanayay rasuulku asagoo caraysan buu istaago u yidhi wallaahi inaan la kulminin binta rasuulillahi wa binta caduwillaah fataraka caliyun can dalik wa hadihi faatima aydan ta'tii ilaa rasuuli illahi sala allahu calayhi wasalam markii uu dhibay guriga shaqadiisii inay weydiisato khaadim rasuulka markaasay ka soo noqotay gurigii rasuulka iyadoon helin rasuulka iyagoo isagoo dheelmanayo kusoo dheelmaday gurigeedii ou yidhi shala waa timid maxaa doonaysa iyagoo hurdadoodii ku jira oo lixaafkoodii ku jira ou rasuulku soo dhex galay caliya iyada soo dhex galay hurdadii dhexdeeda maxaa doonaysay ayuu yidhi faatima kolkaasii hadli weyde maxaa yeele waa gabar weyde waa dhalay xataa aabbihii dhalay naftigeeda kolkaasuu cali yidhi anaa kuu sheegay rasuulka ilaahayo gurigay ku dhibtootay shaqadiisii dharkii baa ka duugoobay way ku rafaaday sidii u cajiinaysay way guriga u xaaqaysay way wax u dhaqaysay marka khadan baan ku weydiisanay rasuulku wuxuu wax ka khayr badan ma idiin sheegaa buu yidhi haa buu yidhi markaad timaadaan jiefkiina aad timaadaan soddon iyo saddex goor ilaahay ku tasbiixsada soddon iyo saddex goorna ilaahay ku xamdiya afar iyo soddon goorna ilaahay ku kubaarta subxaanahu wa tacaala boqolkaas ayaa idinkaga fiican buu yidhi khaadim idinkaga fiican buu yidhi wa haadihi zaynab radia allahu canha wa ardaaha markuu weladkeedii dhimanayay ay ku dhaaratay tiri aabbahay ii yimaadaane kolkaasuu u sheeg ilaahay wuxuu qaataa asagaa leh wuxuu siiyana asagaa leh kolkaasuu tiri wallaahi aabbahay yimaadeen rasuulka saxaabadii la joogtay isagoon fiirin buu orday oo aaday gurigii zaynab weladkeedii oo sakaraadayo kor u soo qaaday fafaadad caynaahu sala allahu calayhi wasalam marka qofku inuu inantow dhalo u baarinimo sameeyo oo ixsaan u sameeyo oo wanaag u sameeyo waa shay shareecada islaamku ay la timid weeyi wa in kaanat zawjatan liaxadin fahiya bintuk zawja zawjatun yuxsinu ilayha falahaa xaqun rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam kaana yuxsinu bacda mowti khadiijata likhadiija bacda mowtiha kaana yuxsinu ilayha wayasilu aqaaribaha wayasilu sadiiqaatiha markuu xoolaha gowraca hataa xilibkuu u qeybin jiray iyada saaxiibadeedii ilaa ay ka masayrtay caaishon arkinin xataa ay ka masayrtay yacni qof iiga khayr badan ma helaya buu yidhi ilaahayna wuxuu amru rasuulku usoo waxyooday inuu ilaahay guri uga dhisayo beyt beyt inuu uga dhisayo jannada dhexdeeda inuu uga dhisayo beyt la yidhaha beyt alxamd inuu ilahay jannada uga dhisayo khadiija uma waladihi rasuulku waa jeclaa calayhi asalaatu wasalaam maxaa yeelay maalkeedii o dhan bay siiday way garab istaagtay wax alla wixii antaaq soo gaartay oo dhan ayay ka masixi jirtay iyadoonan diin lahayn oo aanan diinta waxba ka garanaynin ayay wax alla wixii colaada dhibka haysta ka qaadi karoo dhan ka qaadi jirtay hadday weydana duurka ka raadin jirtay radia allahu canha wa ardaaha nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkii camr bnu lcaas ayaa nimid buu yihi rasuulka azwa iyadoo lagu jira man axabu nnaasi ilayka ya rasuula allah qaala caaisha hada bacda mowti khadiija caaisha igu dadka ugu jacayl badanhay buu yidhi min arrijaali ayuu yidhi marka qaala abuuha qaala abuuha abuu bakr nabiga calayhi salaatu wasalaam xaqa gabadhu ay leedahay xaq la gaari kara ama xaasku leeyahay xaq la gaari kara ma aha marka gabadhu waa waa waa xaas weeye haddana rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam isagoo la yaaban dhaqanka nimanka la yaaban ee jaahiliga ahaa ee tarbiye uu u wajahayay yacmidu axadukum fayajlidu imra'atahu jalda alcabdi mid adinka idinka mida waa dhaqaaqaya wuu u qasdayaa inuu xaaskiisii garaaco karbaasho sidii addoonkii oo kale falacallahu yudaajicuha min aakhiri yawmihi haddana waxaa laga yaabaa maalinta aakhirkeedii dambe inuu la seexda buu yidhi hada amrun bayika buu yidhi nabi amar aada u foolxun wey uma wacadahum fii daxkihim nebigu wuu wacdiyey iyagoo quslay waxa ay sameeyaan kolkaasuu nebigu ku yidhi lima yadxaku axadukum mima yafcal muxuu ugu qoslayaa midkiin waxa xillahu sameeyo muttafaqun calayh nabiga calayhi asalaatu wasalaam xadiid kaleetoo laga wariyey laa yafrak mu'minun mu'mina ay kama caraysiiyo mu'min gabar mu'minada kama caraysiiyo kama caraysiiya buu yidhi in kariha minha khuluqan radiya minha aakhara rawaahu muslim hadduu hal akhlaaqa dhibsado mid kale uu ka raali noqdo uu ka helaya marka kama caraysiiya buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam akmalu lmu'miniina iimaanan xadiidu rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam akmalu lmu'miniina iimaanan axsanuhum khuluqa wakhiyaarukum khiyaarukum linisaa'ihim rawaahu التirmidiy waqaala xadiiثu xasanu صaxiix akmalu اlmu'miniina iimaana axsanuhum khuluqan midka ugu iimaanka badan le oo ugu kaamilnimada badan leh adinka idinka mida midka idinkugu akhlaaqda wanaagsan buu yihi waxaana idinkugu khiyaarsan midka haweenkiina idinkugu khiyaarsan oo ugu khiyaarnimada badan buu yihi nabigu calayhi الsalaatu wasalaam nabigu calayhi salaatu wasalaam xaqeeda wuxuu dardaarmay gabadha in loo dardaarmo muslimadda fii xijati alwidaac markuu ilaahay mahadiyey oo ilaahay oo weyneeyey subxaanahu wa tacaala oo dadkii oo waaniyey ayuu yidhi alaa wastuusuu binnisaa'i khayran fa innahunna cawaanin cindakum iska jira haweenkii khayr u dardaarma agtiinay ku xabisan yihiin iska jira buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam agtiinay ku xabisan yihiin fakam min mar'atin maxbuusatin cinda rajulin laa yaliiqu biha fainahuna cawaanin cindakum laysa tamlikuuna minhunna shay-an gayra dalik wax kalood ku milkin karaysaan ama aad ka ku leedihiin ma jirto ilaa an yaatiina bifaaxishatin mubayana inay la yimaadaan zino ama wax kaleeto xun ay la yimaadaan moogi fain facalnaa fadri fahjuruuhunna fi lmadaajici hurdada xaggeeda uga sii jeesa hadday wax xun la yimaadaan wadribuuhunna darban hayra mubaraxin hayra mubarix wax aanan aanan bararinin oo aanan xanuujinin waa inaad ku samaysaan muxuu noqonayaa markaa waa dareensiy inaad ka caraysan tahay dil maaha uluqaade la dhacma dhulka la dhacmaa fa in atacnakum falaa tabquu calayhina sabiila hadday arrintaa ay ay idinku khilaafeen ay idinku raacaan waddo aad ku daandaansataan ood ku gardaraysataan ha raadina buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam alaa ina lakum calaa nisaa'ikum xaqa haweenkiina waxaad ku leedihiin korkooda xaq baad ku leedihiin walinisaa'ikum calaykum xaqa haweenkiinuna xaq bay dushiina ku leeyihiin faxaqukum calayhinna anlaa yudi'na furushakum xaqa aad adinku ku leedihiin waa inaanay gurigiina iyo gogoshiina ku fadhiisin man takrahuuna walaa ya'danna fii buyuutikum liman takrahuun inayna guryihiinana soo gelin cid aad kahanaysaan ama ha noqdeen min aqaarib izawj ama ha noqdeen min aqaarib izawj ruux aad kahanaysaan inaanay gurigiinai gogoshiina soo gelinin aanay gogoshiinana ku fariisinin ayay xaq aada ugu leedihiin alaa waxaquhunna calaykum an tuxsinuu ilayhinna fii kiswatihinna wa tacaamihin xaqay idinku leeyihiin waa inaad dharkoodana hagaajisaan gurigoodana hagaajisaan cuntadoodana hagaajisaan buu nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkaas oo imaamu tirwadi oo wariyey waxaa meesha ka qaadanaysaa inaanan qofka muslimka ah xaq ugu lahayn ahalkiisa dariiq oo ku daandaansada inuu raadiyo oo uu ku dhibo ayada dabcan faaxishada waxay ku fasireen ahlul xadiidka waxay ku fasireen inay tahay ama zina ama inay tahay maanta hoggaansami la-aan ama ismaqal la-aan ama mucaamalo xumo inay tahay inaanu soo gelinin gurigoodii inaanu soo gelinin ama nin ha noqdo ama haweeney ha noqdo ama mid ayada kucida ha noqdo ama mid kacida ha noqdo inaanay soo gelin guriga cid la dhibayo dhibsanayo ama maanta aanan khayr ka shaqaynin inaanay soo gelin gurigii xadiidkii mucaawiya ibnu xayda radia allahu canhu qaala qultu ya rasuula allahi ma xaqu zawjati axadina calayhi mid annaga naga mida xaqa uu nagu leeyahay xaaskiisa korkiisa ku leeda waa maxay yani waxay ahaayeen kuwo ku dadaalaya inay ogaadaan xaqa lagu leeyahay daa'iman inay ogaadaan ma aha inuu yidhaha daa'iman ninkii anaa xaq ku leh anaa xaq ku leh anaa xaq ku leh aana eeginin in xaq lagu leeyahay in kaleysa marka wuxuu yidhi war xaq rasuulkii allow xaqa gabadha mu'minadaahi ama zawjadu ay ku leedahay ninkeeda waa maxay ayuu ku yidhi marka rasuulku wuxuu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam an tuطcimahaa idaa طacimt wa taksuuhaa ida اktasayt walaa tadrib اlwajha walaa tuqabix walaa tahjur ila fi اlbeyt haddaad wax cuntid waa inaad wax sidid buu yidhi haddaad dhar xiratana waa inaad dhar u labisid weeye wejiga waxa ka gaarsiinin ilaahay ha ku xumeeyana ha ku odhanin ha kana haajirno guriga ha uga tegina guriga dhexdiisa haddii aad doonayso inaad kasii jeesato guriga dhexdiisa maxaa yeele ma banaana qofka muslimkaa in laga laga aamuso ma banaana saddex maalmood wax ka badan guriga ka bixidiisa waxay keenaysaa ceeb badan bay keenaysaa wixii yaraa dadkii dhex maray ama shaygii dhex maray in dadkoo dhan wada ogaadaan bay keenaysaa sharciga islaamkuna ma aha ma aha inaynan saxaabada isqaba jirinin haweenkoodii raggooda laakiin qof walba xuduud buu lahaa bal dadka ahalka u ah waxaa la doonayaa inay islaaxa ka shaqeyn had iyo jeeraale rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa maalin u yimid faatima kolkaasuu ku yidhi ayna ibnu cammik in adeerka xagge u aaday dabcan adeer u ahaa laakiin maadaama uu guursadou ku yidhi in adeerka xaggee aaday kolkaasay tidhi baynii wa baynahu shay-un faqaadabanii aniga isaga ayaa waxna dhex mareen marka wuu yaro iga carooday marka waa iga tegey waxaa la yidhaha waxyaalaha u carooday rasuulka ayaan cidna la walaalaysiinin markii dadka la walaalaynayay ansaartii muhaajiriinta kolkaasuu yidhi rasuulku iisoo gooba masaajidka isagoo jiifaa lasoo helay kolkaasuu rasuulku u yimid isaga oo dhabarkiisa ciid ku taallo kolkaasuu intu ciiddii ka jafay rasuulku uu ku yidhi qum yaa abaa turaab qum yaa abaa turaab isagoo maanta ka xun ka soo bixitaanka guriga uu ka soo baxay iyo waxa ay samaysay anta akhi buu ku yidhi rasuulku calayhi salaatu wassalaam ana minka wa anta minii adigaad anigaad iga mid tahay aniguna adigan kaa midahay sidaasaanan cid kale kuula walaalaysiinin amaa tardaa an takuuna bimansilati haaruuna min muusa miyaadan raalli ku ahayn inaad mansiladii nebi muuse iyo haaruun ay kala joogeen inaad ahaato miyaadan doonayn buu yidhi radiitu radiitu radiitu buu yidhi calayh waxa weeyaan qofka muslimka ahi inuu daa'iman iska ilaaliyo gabadha muslimadda xaqeeda weeyaan xadiidkii cabdullaahi ibnu camr ee muslim oo wariyey rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam addunyaa mataac wa khayru mataaciha almar'atu asaalixa adduunyada oo dhani waa wax yaroo raaxa ah weeyaan laakiin waxaa ugu khayr badan gabadha wanaagsan xadiidkaas muslim oo wariyey wax badan ayuu tusinaya gabadhaa muslimadda ahi saalixada ahi waa midda markuu ninkeedu eego farax gelisa waa midda markii uu maanta amro ateecda haddaanu macsiyo amrinin laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq haddii uu ka maqnaado xaggeedana nafteeda iyo maalkiisaba u xifdido sida xadiidka abu daawuud iyo nisaa-i isla wariyey xadiidka waxaa ku sugan in la doorto gabar saalixada qofku inuu doorto hadii jeeraale maxaa yeelay sabab ayay u noqonaysaa daa'iman ninka sacaadadiisa diintiisa iyo adduunyadiisaba cawn bay ugu ahaan ama kaalmay ugu ahaan ilaahay taacadiisa subxaanahu wa tacaala xadiidkii iyaas ibnu cabdillaahi laa tadribuu rasuulku wuxuu alayhi salaatu wasalaam laa tadribuu imaaa allahi addoomaha ilaahay hadilinina buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال درئنا النساء على أزواجهن haweenkii way dhiiradeen oo nimankoodiiba ku dhiiradeen oo way ka dheereeyeen buu ku yidhi kolkaa kolkii taasi ay dhacday ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam farakasa fii darbihinna faataafa biaali beyti muxammadi nisaa'un katiirun yashkuuna aswaajahunna laysa ulaa'ika bikhiyaarikum ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam kuwaasu ma ahan kuwii khiyaar kuwiina akhyaarta aha ma ahan buu rasuulku markii niman ay dileen xaasaskoodii ayaa haweenkii o dhan soo yaaceen guryihii rasuulka ay geesiisay dhoofteen marka rasuulku wuxuu ku tilmaamay kuwa xaaskooda dilay inayna khiyaar ahayn inayna akhlaaq lahayn caaisha radia allahu canha xadiidkii laga wariy wuxuu yihi maa daraba rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama imra'atan lahu walaa khaadimin qad ayay tiri rasuulka ilaahay weligiis ma dilin bay tiri xaasuu qabo iyo qof u adeegay midna ma dilinin walaa daraba biyadihi shay-an qad ila fi sabiili illahi aw tuntahak maxaarim ullahi fayantaqim rasuulka ilaahay weligay gacantiisa weliga wax kuma dhufan bay tiri ilaa jidka ilaahay isagoo ku dagaalamayo moogey ama maxaarimta ilaahay la dillaaciyo oo markaa u aargoosto xadiidka nasaa-i ayaa wariyey waxaa marka halkaasi laga qaadanaya dilitaanka la dilo qofku xaaskiisa ou dilaahi dilka la sheegaya inaanu ahayn kay dadku ka caado yeesheen ama lagu dhaqmayo dadka juhalada ay ku dhaqmayen inaanusan ahayn ee uu yahay dareen keliyata shucuurka waan kaa xumahay oo kale inuu yahay maxaa yeelay rasuulkaa odhanay calayhi salaatu wasalaam xaqa zawjka uu ku leeyahay gabadha haddaynu wax ka soo qaadno ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay alrijaalu qawaamuuna cala annisaai bima fadala allahu bacdahum calaa bacd wa bima anfaquu min amwaalihim faalصaalixaatu qaanitaatun xaafidaatu lilgaybi bima xafida allah wallaatii takhaafuuna nushuusahunna faciduuhunna wahjuruuhunna fi lmadaajici wadribuuhunna fain aطacnakum falaa tabguu calayhina sabiila alrijaalu qawaamuuna cala annisa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu uga dhigay inay kuwii u taagan maamulka qoyska iyo xaaska maamulitaankiisa iyo qiyaadadiisa kuwii u taagan inay yihiin raggu ayuu ilaahay caddeeyey subxaanahu wa tacaala sidaba qofka weligaahi oo uu raciyadiisa u maamulo inuu qofka zawjkaahi gurigiisa u maamulo oo xil iyo mas-uuliyad iska saaro ma aha inuu noqdo mustahtir qaaska cunayo oo khamrada meelaha kusoo cabayo oo wax daran ka shaqaynayo oo aan la aqoonin kaasi aabala-aana dhaanta ama nin la-aana dhaanta runtii waxa weeyaan qiyaadada ama takliifka ilaahay uu saaray ee ah qawaamadu waa takliifa tashriif maaha runtii wax ilaahay ku kalifa weeye ninka ee wax la leeyahay waa sharaf ma aha macnaheed waa inuu ka soo baxa mas-uuliyadda ilaahay uu saaray gabdhihiina qaanitaad buu ku magacaabay inay ateecaan ilaahay subxaanahu wa tacaala oo xaqa ilaahay uu ku waajibiyo ku ildaamiyey ay ka soo baxaan kolkaa iyaguna xuquuqda aswaajdooda inay u istaagaan oo ay maanta xifdiyaan aswaajtooda marka ay maqan yihiin maalkoodan u xifdiyaan cirdigoodan u xifdiyaan asraarta guryahoodan ay xifdiyaan ayuu xadiidkaasi oo aayadda qur-aan tusinaysaa sida ibnu kathiir iyo keyrkoodba ku fasireen iyo ibnu jariir tabari waajibkooda waxaa kafi ka mid ah inuu ilaahay subxaanahu watacaala ay ku dhaqaaqaan tarbiyat alatfaal iyo wixii ay kari karaan hadi jeeraana ay noqdaan sitran liaswaajihinna inay noqdaan hadi jeeraale cawraadka gurigooda inaanay faafinin laa gala walaa muslim kale midna inaanay u faafinin ee daa'iman ay isku dayaan inay ilaahay subxaanahu watacaala dariiqiisa xaqa ay ku xaliyaan hadi jeeraale waxaa ku badan hadi jeeraale dadka aanan saalixaadka ahayn ama gabdhahaan saalixaadka ahayn ama nimankaan saalixiinta ahayn ilaahay subxaanahu watacaala inuu hadi jeer dhexdooda shar ka shido laakiin dadkaas haddii saalix ay yihiin labaduba ama midkood uun saalix yahay khayr badan baa halkaa yaala nabigu wuu ka digey tacaaliimta nabiga in la qaataana waajib wey wuu ka digay nabiga calayhi salaatu wasalaam shiqaaqa guryaha iyo arrimaha la xallila ay yahay waxaa u saldhiga hadya jaraale wax aan dadku ka hadli karinin oo aan bannaanka lasoo dhigi karin mucaasharadii oo laysu diido maanta dhaqanno dhib badan ayaa laga yaabaa inay u sabab yihiin waxyaalaha guryaha duminaya hadya jeeraale ama ninkii uu zina ku dhaco ama gabadhii zina ku dhacdo oo midba midka kala damco inuu ka aargoosto oo kaleeto isagoo ku aargoosanaya mucaamaladii sharciga ahayd inuu ku tunto markaas nabigu xadiidka abi hureyre wuxuu leeyahy idaa daca arajulu imra'atahu ilaa firaashihi falam taatihi fabaata kadbaanan calayha lacanatha almalaa'ika xataa tusbix muttafaqun calayh haddii ninkii gabadhii ugu yeero firaashkiisii guri gogosheed uu ugu yeero oo aanay u imaanin oo kolkaa hoydo isagoo u caraysan ayada la malaa'igtoo dhan ayaa lacnada ilaa ay ka waabarisato xadiidka muslim iyo bukhaari ayaa wariyey waxaa meesha markaa xadiid kaleeto riwaayo kaleeto iyaga usugnaatay nafsigooda idaa baata almar idaa baatat almar'atu haajiratan firaashu zawjiha laca lacanatha almalaa'ikatu xataa tusbix haddii gabadhiina ay hoyato ayadoo ka haajirtay gogasha ninkeeda ka haajirtay malaa'igta ayaa laanacda ama naclad ku ridaa ilaa ay ka waabarisata buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiid kaleeto rasuulkeena waladii nafsii biyadih maa min rajulin yadcuu imra'atahu ilaa firaashihi fata'baa calayh ma jiro nin xaaskiisa gogoshiisa ugu yeerayo oo kolkaa xaaskiisu ay diidayso ilaa kana aladii fi samaa'i saakitan calayha xataa yardaa canha haddii ay gabaru gogashii ninkii uu gogashii ugu yeedho xaaskiisii naftiisu naftaydu gacantiisay ku jirtaan ku dhaartee ilaaha samada joogaahay waa u caroodaa raallina kama noqdo ilaa ninku halkaa waxaa ka muuqata marka inay tahay zawjkeedii gabadho inay adeecdo oo wixii mubaaxa oo sharci ay ku adeecdo inay waajib ku tahay haddii uu u yeedho marka oo aanay wax cudura lahayn oo ay ka reeb keento markaasi yeeritaankaasi inay keeni karto naxariista ilahay in laga eriyo ilahay inuu ka eriyo inay keeni karto waxay kaloo keeni kartaa gabadho hadday ninkeeda isu diido in ay zino ku dhacaan midkood in inay inay keento waxaa keeni karta wixii ilaahay xalaaleeyey subxaanahu wa tacaala ee ahaa fii dilli alxayaati azawjiya inay markaasi gaarsiido nufuur iyo kala carar oo gurigu markaasi ku dumo dalaaq uu yimaado ayay keeni karaysaa faaxishana markaasi ay ku hirgasho xadiidkii rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam cali ibni abi aalib oo wariyey wuxuu tusinayaa xaqaas inta uu la-eg yahay ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaal ida daca arajulu zawjatahu lixaajatihi faltaatihi wain kaanat cala tannuuri ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam meeshay muufaha ku dubaysaba ha joogtay hadduu ninka u yeero waa inay u timaado soo orda buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam maxaa yeelay waa inay ka shaqaydaa inay ninkeeda raalli gelido fii xuduudi alistitaaca wa fii xuduudi asharci ma ahan waxaan ilaahay waajibinin subxaanahu wa tacaala maxaa yeele waxaad garanaysaa waxaa laga yaabaa ninku inuu haweenay arko socotaa sidii rasuulkeenaba calayhi salaatu wasalaam ku dhacday oo kolkaan naftiisa wax galaan nebigu isagoo fadhiyay sidaasoo kale gabadhi soo martay haweenay soo martay nebigu waa kacay gurigiisana waxaa u dhowaa sawda ayaa u dhoweyd kolka gurigiisau galay saxaabadiina meeshuu uga tegey waa soo noqdo way la yaabeen wuxuu yidhi marka gabadh baa soo martay marka waan kaco ahalkaygii baan u galno xaajadeeda ka soo gutay haddii mid adinka idinka mida sidaa ku dhacdo ahalkiisa degdeg ha u aada buyu nabigu calayhi salaatu wasalaam kolka haddii sidaasoo kale ay jirto oo aanay istijaaba jirinin markaasi ka warran ama aynan is-ajiibi jirinin waa dhibaato weeyaan xadiidka abi hurayra nabiga calayhi salaatu wasalaam low kuntu aamiran axada an yasjuda liaxadin laamartu almar'ata an tasjuda lizawjiha rawahu tirmidiy wa qaala xadiidun xasanun saxiix haddii qof aan amrayo qof inuu u sujuudo ma bannaana shareecada islaamka qof inuu qof kale bani aadam u sujuudo ilahay mawga cid kale in loo sujuudaa ma bannaana laakiin haddaan ahaan lahaa buu yidhi inaan amro qof qof inuu u sujuudo gabadhii baan amri lahaa ninkeeda inuu u sujuudo buu yidhi dabcan ninkaasi waa waakee waa mid asaahila oo xaqeedii garanaayo wey nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidkii umu salama ayumaa imra'atin maatat wa zawjuhaa canha raadin dakhalat iljanna buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam gabarh kasta ee muslimad ah ee dhimata ayadoo ninkeedii uu raalli ka yahay jannaday gelaysaa buu nabigu calayhi salaatu wasalaam yacni bidaayada ugu horeydaba maca alfaa'iziinay ku jirtaa weeyaan marka ninkaa la raalli gelinaya oo gabadha mu'minadda ahi ay raalli gelinaysaa mid mu'diyahoo ilaahay xuduuddiisii shareecadiisa ku tuntamiya mise waa mid ilaahay adeeca weeyaan dabcan waa mid ilaahay adeeca weeyaan haddii ay marka gabadhaasi mu'mino tahay hadday gaal uu qabo ay raali gaashaas raalligeli waxba qiima ma laha maxaa yeele gaal ilaahay janno ma geynay kolka waa inay mu'mino tahay waa inayna gudataa xaqa ilaahay uu ku leeyahay ee zawjkeeda uu ku leeyahay markaa waxay gaaraysaa ilaahay agtiisa rida ayay gaaraysaa jannada ay ku gasho ilaahay wuu u dembi dhaafaya subxaanahu watacaala sayi-aadkeediina wuu qarin uuna ka raalli ahaan eeddadii iyo habaryartii waxaynu yidhi gabadhu waa eeddu waa habaryar waxay leedahay silat alarxaam ayuu ilaahay soo geliyey subxaanahu wa tacaala sidau ilaahay qur-aankiisa ugu yidhi waataquu allaha aladii tasaa'aluuna bihi waalarxaam war iska ilaaliya ilaahayga aad dartiisa isku weydiisanaysaan xaqa oo billaahi aada leedahay waxaa isii qofkii iyo xaqa qaraabadu ay leedahay raximka uu leeyahay qaarkiin qaarka kaleeto ilaahay buu isku weydiisanaya markii raxim la yidhaahdana waa aqribada weeyaan oo markaasi aanan xaq u lahayn in marnaba la gooyo waxaa ku badan mujtamaca qaraabo goyskaa ku badan mujtamaca soomaaliga waxa naxariista ilaahay uga qaadayna waa taa weeyaan laa qaraabatu almar'a una xiriirinayn walaa qaraabati alabti una xiriirinayn walaa qaraabo kaleeto una xiriirinayn walaa wuxuu cid ku leeyahy walaa qaraabo hooyousan xiriirinaynin marka waa mid halaag keentay mid aniga iiga baahan inaan fasirana maaha waa mid rag iyo dumarba maanta la og yahay oo maanta meeshay gaarta la garanayo yacni ilan walaa dima inaanay dhowrinin ayaa ka muuqda meeshaasi ilahayna ciqaabkeedii wuu ku dhiftay subxaanahu wa tacaala sidii dab dhagax lagu dhiftay ayuu ka dhiga feenfirirtay soomaaliya dembigii ay ku galeen dartood ilahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyahy subxaanahu wa tacaala waaladiina yasluuna maa amara allahu bihi an yuusal dadka in la xiriiriya ilaahay oo amray waxaa ka mida dadka silatul arxaam hadday eeda tahay hadday habaryar tahay hadday ayeeye tahay hadday mid kale tahay in la xiriiriyo ilaahay amray subxaanahu wa tacaala marka waxyaalaha dadku ay jannada ku mutaysaan ka mid yahay waaladiina yasluuna maa amara allahu bihi an yuusal ilahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyahy wacbudu allaha walaa tushrikuu bihi shay-a وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار ذي القربى ورجال الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم في سورة النساء marka dadkaas oo dhan xuquuqdooda in loo ilaaliyo ayay doonayaan xadiidkii rasuulkeena calayhi الصalaatu wasalaam ee mutafaqa ahaa man kana yu'minu biاllahi walyawmi alaakhir falyasil raximahu ayuu rasuulku calayhi الصalaatu wasalam xadiis dheer weeyaan ilaahay markuu abuuray khalqiga ina allaha tacaala khalaqa alkhalq xata ida faraga minhum qaamat alraxim faqaalat hada maqaamu alcaa'idi bik min alqatiica markuu ilaahay khalqiga abuuro koonkii uu abuuray ayaa raximka istaagay meeshana waa meeshii uu ku magan geli jiray qofkii aad maanta markaysaa la xariirinayo ama qofkii ka magan gelayo adiga kaa hoosgalaya in la gooyo oo loo dhammeeyo ilaahay wuxuu yidhi nacam amaa tardiina an asila man wasalak wa aqtaca man qatacak miyaadan raalli ku ahayn inaan xariiriyo qofkii ku xariiriya aanan gooyo qofkii ku gooye adiga qaalat bala qaala fadaliki lak kaasaa kuu sugnaaday qofkii ku gooye inaan gooyo naxariistayda ka eriyo qofkii ku xariiriyana aan u naxariisto naxariistayda aan siiyo kam min qatiicati raxmin meeqa qatiicati raxim ayaa taalla maantayto cudda walaa xaraj uma qaala sala allahu calayhi wasalam iqra'uu in shi'tum fahal casaytum in tawallaytum an tufsiduu fi lard watuqaطicuu arxaamakum ulaa'ika aladiina lacanahum allah faasamahum wa acmaa absaarahum xadiidka muslim iyo bukhaari ayaa isla wariyey riwaayo kaleetoo bukhaari ou leeyahay ilaahay wuxuu yidhi man wasalaki wasaltuhu waman qatacaki qatactuhu raximka oo la gooyo iyo ka jeesashada ayaga xaggooda laga jeesto oo aan la soo siyaaranin ama aan loo kaalmaynin mucaamaladooda oo aan la wanaajinin kulligood waxay keenaysaa jahannam ayay waajibinaysaa runtii dadkaas aqaaribta ah ee u baahan ama ha ka yimaadeen dhinaca hooyo ama dhinaca aabba ha ka yimaadeen ama dhinaca maanta ahalkaaga ha ka yimaadeen qofkii inuu xariiriyo ayaa korkiisa waajib ku noqotay waxa aan doonayaa kolkaa haddii taasu ay tahay hooyo mar'ada saalixada ah oo ay tahay gabadh mar'ada saalixada ah oo ay tahay eedo marmar'ada saalixada ah oo ay tahay habaryar gabadha saalixadda ah oo ay tahay xaas gabadha saalixadda ahi gabadha saalixadda ah iyo dowrka ay ku leedahay mujtamaca had iyo jeeraale waxyaalaha lala dul wareega waxaa ka mid ah dad badanna ay qalad ka fahmeen inay noqdaan ducaatu ducaatun cala abwaabi jahannam wa ducaatun yukhrijuuna almar'ata min beytiha aw inay noqdaan mugafaliin yadlimuuna almar'ata walaa yuqiruuna laha alxaq waa laba mushkiladood wey qaar badan oo dadka maanta jooga ka mid a waxay odhanayaan maya waa in gabadhi guriga laga saaro oo lagu daydo reer galbeed ama reer gaal in lagu daydo ilmihii la dayaco gurigii la burburiyo xuquuqdii lagu tunto waxba aan loo aaba yeelinin oo la sameeyo kulli waxa ay samaynayaan kufaarta oo kale hada dalaal qaar kale oo badan oo muslimiintii ka mid ah maanay fahminin ayadoo oo hooyo ah ayada oo gabadh ah ayadoo eedaa iyadoo habaryara iyadoo xaasa inay xuquuq leedahay oo ay saalixo tahay laakiin haddana xuquuq ay leedahay xuquuqdaasna ay ka mid tahay inay shaqaydo inay waxbarato inay samaydo inay samaydo inay samaydo inay xaq u leedahay oo kolkaa qaar badani kolkaa ay ka soo qaadeen wixii oo idil waxaan waxba ka jirinin ee la yidhi laa tataxaraki wa kilaahumaa dulm xataa ay qaarkood gaareen ay garan waayeen gabadhaani xataa diinta islaamka inay barato xaq bay u leedahay dulmiga lagu soo samaynaya waxaa ka mid ah markii dugsiyada qur-aanka lala geynayay ilaa man raxima rabbi qof oo alla u naxariista moogey mid inanta u dhala dugsiga qur-aan geynaya ma laha mid eedadii qur-aanka baraya ma laha mid habaryarti baraya ma laha mid hooyadii baraya ma laha mid xaasiisi baraya ma laha waxaa laga yaaba mid walbaa inuu yidhaahdo oo maxaa dee waa waa sidaa unba iska ahayd wiilashan baa dugsiga qur-aanka loo diraya yaa allah waa ina xaq albanad yaa allah waa ina xaq almar'a وين حق الأم وين حق الخالة وين حق العمة ليه لأنهم ما يفهمون نبي عليه الصلاة والسلام حديث في ابن عمر أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما حق الزوج على زوجته قال حقه عليها ألا تخرج من بيتها إلا بإذنه أولا waa lagama maarmaan marka markuu wax idnaya waa markuu xuquuqda kala garanayo waxay xaqa u leedahay in loo idno ay mudan tahay iyo waxa kale u kala garanayo wey laakiin hal dhagax oo meel iska fadhiya maya sidanadoo kale fain facalad marka hadday iska baxdo kolkaa لعنت لعنها الله وملائكة الرحمة وملائكة الغضب حتى تبو تتوب أو ترجع بو النبي عليه الصلاة والسلام هذا يسكب هذا مركا إذا الآن اسكب دقاقدو إلهي بقى لعنضية ملائكة النحريسة لعنضيسة ملائكة عرض إلهي بقى لعنضيسة إلى أي كسو نق... كسو توبت كانتو أما أي كسو نقطو قرقيد وكسو نقطو قالت يا رسول الله وإن كان ظالما لها haba dulmiyo asagu kii ka gardaran ha ahaadee ma sidaasa qaala wain kaana daaliman lahaa yani imaamu nawowi fi lmajmuuc kitaabka majmuuc ayuu ku wariyey xadiidkaas haddii gabadha muslimadda marka ay baxdo ayada oo rabta masaa'ilka diiniga ah sharcigaa inay barato sidaad iminka ufadhidaan oo kale oo umuurteeda diinigaah muhiimka inay ogaato doonaysa oo caqiidadii inay barato rabta oo doonaysa salaaddii inay fahamto oo doonaysa soomkii inay qaadato fahamto wuxuu ku buriyey wuxuu ku ansaxayey salaaddii waxay ku burayday waxay ku ansaxayday xajkii acmaashiisii inay baratay ay lagama maarmaan tahay zakadii inay baratay ay lagama maarmaan tahay yaani inay weysadeedii wixii ku ansaxay wixii ku burinay in barata lagama maarmaan tahay can alxayd waannifaas inay ogaato xaydkii ku imaanayay iyo nifaaskii ku imaanayay inay barato wixii xajka ka burinayay wax alla wixii ku tacalluq iyada nolosheedii janaabadii iyo qubayskeedii iyo wixii la socday kulligood inay barato waa umuur diiniya sharciya sharciga islaamku wuu ogolaanaya kolkaa haddii marka zawjkeedu uu noqdo nin kari kara oo bari kara fa bihaa wa nicma oo uu u jawaabi karo haddaanu u jawaabi karinin waa inuu asaga usoo jawaab keenaa usoo aruuriyaa wax alla waxay u baahan tahay si waadixa oo ku filan haddaanu kari karin oona una su-aal tegi karinin barina karin asagu waa inuu u ogolaadaa inay baxdo wayna bexe iyadoon asaga idinka idan qaadanin shareecada islaamku waa sidaa wey maxaa yeelay inay baratahay xaqa iyo diinta inay baratahay waajibay ku tahay mulzam wey oo mukallaf weeye haddii aanu marka ka kaafin inuusan u ogolaanin inay khilaaftay baxdaahi xaq bay u leedahay biduuni idni minha waa lagama maarmaan laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq inay cilmiga diinta islaamka wixii ku saabsan barataahi waa waajib weeye hadduu damco inuu ka reebo inay ku khilaafto xaqay u leedahay idankiisana markaas looma baahna sida culammada muslimiinta o dhan ay ku jawaabeen ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu amray cilmiga qofka lab iyo qofka dhadig intaba jaahilnimaduna qofay u bannaantahay inuu ku baaqi ahaado uu diintiisa ka jaahil yahay ma jirto in badan oo haweenka ka mid ahaa fii cahdi rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam diinta ayay baran jireen rasuulka ilaahay bay weydiin jireen kumana aanu inkirinin hal mid oo iyaga ka mid a kuma aanu inkirin nabigu oo ma dhihinin maxaad wax ii weydiiseen wax u baranaysaa nabigu ma dhihin calayhi salaatu wasalaam haddii au qasdakeedu yahay inay xuduurta ay xaadirto majaaliska cilmiga iyo muxaadaraadku meelahay ka socdaan iyo wacdiga meelahay ku socdaan idankii way u baahan tahay zawjkeeda inay markaasi soo qaadato maxaa yeelay muxaadaraadka caamkaahi waa diinta asaaskeeda way ka mid tahay oo waa xaq weeye laakiin nin muslima oo odhanaya gabadhii uu qabay meel diin lagu aqrinaya ha aadin ma u malaynayo inuu jiro haddaanu mujrim ahayn waa inay u baxdaa inay deristo ama ay maanta markaysaa wax barato waxna barto iyadoo muxtashimo ah oo labisan oo dharkeeda wadata oo aanan ikhtilaadna ku jirinin oo aan nimankii dhex boodaynin oo maanta ma arkaysaa sidii ilaahay subxaanahu watacaala u jideeyey ay tahay inay barato dibbigii dibu nisaa waa lagama maarmaan maxaa yeele haweenkiiyaa daaweynaya magaal baa daaweynaysa faajir baa daaweynaya garan maayo anugu waa inay sidii tamriidkii barataa cahdigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayay haweenku ay samayn jireen tamriidka oo ay ku dhaqaaqi jireen insha allah waan u imaan doonaa haddii marka gabadha bixitaankeedii uu yahay tacliim tacliintaasuna ay tahay tacliin jaanibka haweenka aad ugu sii baahan yahay mujtamaca muslimka ah amarkaas waa amar mustaxabi ah inay gabadha muslimadda ku dhaqaaqdana waa lagama maarmaan weeye maxaa yeelay cilmigu bijumlatihi qofka lab iyo qofka dhadig intaba cala sawa ayuu u yahay walam yakhtasa bihi axadun duuna aakhar qofna kuma khaas noqonin iyadoon kii kaleeta lagu darinin laakiin waxay ka fogaanayaan inay nimankii garabka isku qabtaan inay maanta la isdhex boodo in qof walba qofka kaleeto ceebtiisii ama asturkiisii uu ka baxo oo meelan ilaahay u waajibin ou tago gabadhii muslimaadka ahayd inay bartaan cilmi dib iyo tamriidkii iyo wixii khuseeya biaxkaami annisaa waa lagama maarmaan haddii ayna u qumanin gabdhuhu marka taa ama haweenkii aanay baranin gabadhii muslimadda ahayd ama haweenkii muslimaadka waxay noqonayaan juhala ayay noqonayaan meel iska fafadhiya umuurtii diintoodana juhalay ka noqonayaan umuurtii adduunyadoodana jahli bay kaga dhacayaan amarkaasina ma bannaana ummadda muslimiinta dhexdooda ma bannaana maxaa yeelay haweenka waktigii nabigeena calayhi salaatu wasalaam cilmiga barashadiisa inay ka bartaan saxaabo fara badanaa joogeen haweenka iyagu ay qabeenna wey waxaas dhan samaynaya marka nimankaas saxaabada ahi rasuulkana way u weydii kareen su-aalaha wayna bari kareen haweenka ay qabaan laakiin haddana nebiga calayhi salaatu wasalaam ayay usoo dacwoodeen iyagoo doonaya cilmiga inay dhinacooda ka qaataan qaalat inniswa linnabiy sala allahu calayhi wasalam galabanaa calayka alrijaalu fajcal lanaa yowman min nafsik muttafaqun calayh xadiid ka saxiixnimo badan ma arkin ninkaa nimankii baa nooga kaa haalib noqday rasuulkii allow nimankiina musaaxamo kuma samayn karno oo ma dhex jiiri karayno maalin naftaada nooga samee aanu cilmiga kaa baranna bay yidhaah rasuulku kuma inkirin calayhi asalaatu wassalaam bal nabigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam inama annisaa'u shaqaa'iqu alrijaal rawaahu abu daawuud waa barhkaa ragga buu yidhi haweenku nabigu calayhi asalaatu wasalaam waxay ila tahay inay tahay musaawaadka iyo sinaanta rag iyo dumarka meesha ugu dambayda saldhigga waa inay tahay caaisha radia allahu canha qaalat qaala sala allahu calayhi wasalam man yali hadihi albanaat shay-an faaxsana ilayhin kuna lahuna sitran min annaar muttafaqun calayh qofkii gabdho ay la joogaan ee waxbara ee tarbiyadooda hagaajiya ee maanta waxay u baahan yihiin iyo wixii matluub u ahoo ayaga lagama maarmaan u ah ugu dadaala maalinta qiyaame naarta waxay uga noqdaan gaashaan buu nabigu calayhi salaatu wasalaam haddii xaqeeda lagu tacadiyo gaashaan u noqon maysa wallahi waa ku sii dayn maxaa yeelay waa dulmi iyo cudwaan weeye xadiidkii abu burda oo aabihii ka wariyey nabigu wuxuu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam ayumaa rajulin kaanat cindahu waliidatun ay amatun nin kasta oo agtiisa gabadh ay tahay facallamahaa faaxsana tacliimahaa waxbara oo waxbariddeedii wanaajiyo weliba waaddabahaa faaxsana ta'diibahaa edbiya edabteedana wanaajiya ma aha inuu yidhaha ul baan kuu qaadanaya laakiin atarbiya aslan dilka iyo dagaalku ma keeno tarbiye ma keeno suluugna ma keeno dhaqan fiicanna ma keeno wuxuu keenaa burburis iyo balaayo iyo shar wax darnaa ka dhasha haddi jare nufuur baa ka dhasha uma actaqahaa watazawajahaa buu nebigu xoreeyaha kolkaa guursada haddana falahu ajraan rawaahu lbukhaariy caaisha radia allahu canha wa ardaaha um almu'miniin binta abi bakrin wa um almu'miniina jamiica وزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم كم حفظت من من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا وكان لها نسوة تعلمها بل وللرجال كانوا يتعلمون عنها وكانوا يسألون ما يدور في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تعلم بل تعلمون أحاديث كثيرة كانت يعني تخالف آه، مجموعة منهم ابن عباس من جانب وهي من جانب حديث الإسراء والمعراج بل أحاديث كثيرة جدا عبد الله بن عمر خالفت يعني قبيس كما قال قبيس سنة تنتي إلا فرفر قبلها إلا فرفرين أو كلا هكا حيرة يترين من كتمها مرك عبد الله أهوان كتمها هكا حيرة عبد الله yani axaadiis iyadoo yog tahay ayada fii cilmihaa oo aanay werinin dadka kaleeto ayay kula doodaysay had i jeeraaleh marjic iyo asaasa inay cilmi ayayna la fadhida meesha iskama hadlaynin yaa kama mamnuucay rasuulku waa xaas baate waxaa baran miyi maya dadka kale waxaa barin maya ayadaa loo soo gelayey iyadaa la weydiinayey cilmi ayaa laga kororsanayay had i jeeraale ummahaati almu'miniin oo kaleeto intaasay ahaayeen bal xadiidka ay weriday ee ugu cadiimsan ثلث القرآن من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد حديث متفق عليه أيضا أي ورثي ثلث القرآن ثلث الدين كله دين كما تفتح من الضغة بميش حديث كاكو فردي وأختها أسماء وغيرها نبي عليه الصلاة والسلام قال طلب العلم فريضة على كل مسلم علمي قبل بديسو وواجب يكون قفك سوى مسلم ومسلمة أيو راعي الباني أو تحقيقي تحقيقي صدم به وعلمك قفك إلهي أولو وينه سبحانه وتعالى مسلمين تنأيو باهينهين علم التوحيد وعلم الصلاة وعلم الزكاة وعلم الحج وعلم المزارعة وعلم الطب وعلم التمريض وعلم التدريس للنساء وما يحتاج إليه المجتمع المسلم الذي لا يستغنى عنه من تعلم النساء علمك أن لو قمار مكرن هوينكو إني برتان وأي كم تهي طبiga tamriidka beera falidda iyo wixii la mid ah o oo yani waxaa laga yaabaa marka qaar inuu yidhaahdo muusikada la baranayna waa sidee dhaansiga iyo raqsiga la baranayo la kullu hada fasaad ilaahay ma ogolo subxaanahu wa tacaala nadariyaadkii froid iyo darwin in la barto diinta islaamku ma qabto qofkuna waktigiisa uu ku lumiyo iyo bandura inuu ku dhumiyo iyo john biajet iyo ergson inuu ku dhameeyo iyo iyo maanta markaysa wax lamida inuu ku dhameeyo waktigiisa uu ku baabi'iyo diinta islaamku ma ogola kolka waxa weeyaan qofku inuu ka haro weeyaan wixii lagu magacaabo cilmu nafs iyo cilmu maanta markaysa alfasaad iyo cilmu takhriib diinta islaamku ma ogola taa wax allaala waxaan kaleeto meesha u joogana gebigood o dhan waxay barayaan haddaad maqasho maanta cilmu nafsi iyo kada haddaad maqasho kulligeed aniga ay weydii maa darasnaa ilaa fasaadahum wa kharaabahum waxay dadka ku taxriidiyaan waxa weeyaan adiga maanta ma arkaysaa sexualitigaaga hore u kici xagga ka dhac xagga ka dhac xagga ka dhac suuqa gal xagga kuwa cusyaan la imow fasaad la imow xagga ka dhac xaala nafsiyaa ku hayda xaala kabtigaa ku haya wareeg meelaha maanta masraxiyaadka tag sineemooyinka gal xagga ku dhac waxaasay dadka baran fasaad calaa fasaad wa maradun calaa marad ayay u keenaan wax allaale waxay u keenaan oo khayra ma jirto kuwaa in la barto maaha laakiin waa cilmiga ummaddu ay u baahan tahay nacam ricaaya saxiih umulcalaa رضي الله عنها وأرضاها قالت فاشتكى عثمان بن مطعون عندنا فمرضته حتى توفي حديث بخاري باوري عثمان بن مطعون أكتنا كجي هذي بكتير مركا وان تمريدي إلى أو كدن تي بكتير أنا قعنت كوهي جهات عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها وأرضاها قالت كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم بل يشاركنا في الجهاد كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدمهم ونسقي القتلى ونداوي الجرحى آآ آآ إلى غير ذلك أيان أمورها قبجرنا كريم ما أنت والوجه تذكر دعوة عاهن ما أنت بيسينيني أيان داوينيني تذكر أن بيها وصود الدليني بدو وكسونتين غزوة أحد caaisha ummahaat almu'miniin caaisha iyo maanta markaysaa umma kaleeto inay biyaha iyagoo xataa xanjeerteen oo maanta ordayan oo shamirteen inay biyaha daldalayeen oo dadkii dhaawaca ahaa afkooda biyaha bay ku shubayeen lasoo ordayen lasii ordayeen hadda jeeraa bal qaarkood leebkii rasuulka maalinkaa ku dhacaya toddobaatan leeb inay isu dhigtay gabar waxay ahayd waxaan la kari karinin عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب نبي عليه الصلاة والسلام آه سعد مالك أو داوعمي خندقة فلارت كل عضي وحو لقي لمشهد أقول لمن دون مركي دنبه مسايد كأيو نبي خيمة أقول سميه وعلى تمريدني قبلها تمريدني قال الحافظ ابن حجر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل سعدا في خيمة وقيده عند مسجده وكانت امرأة تداوي الجرحى وقال اجعلوه في خيمتها ليعود من قريب gabadha ayuu khaymadeeda dhigay marka la daaweynay rasuulkuna u soo noqonaya muttafaqun caleyh waxaa jirtay haddaba caliy radia allahu canh xadiidkan goorra wad idiin sheegayey alaa uxadituk canii wacan faatima لابن أعبد قلت بلى قال إنها إنها جرت بالرحى حتى أثر في يدها واستقت بالغربة حتى أثرت في نحرها وكنست البيت حتى أغبرت ثيابها فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم خدم فرجعت فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم خدما فقلت لو أتيت أباك فسألتيه خدماء فأتيته فوجدت عنده حداثا لمن لا جوغي مركان رسول كومن بيتر عليه الصلاة والسلام مركان سنك سوى النقضي أما waxaa la yidhahdaa way weyday riwaayo kaleeto marka caaishay ugu sheegto waxay tiri aabba waan waaye arrintaasan doonaya igu sheeg way u sheegtay marka marka nabiga calayhi salaatu wasalaam waa u yimid wuxuuna u sheegay markuu weydiiyey arrintoodii uu weydiiyey u sheegto wuxuu ku yidhi ittaqi illaaha ya faatima waaddii fariidata rabbik waacmalii camala ahlik waidaa akhadti madjacak fasabbixii alaaan waalaaiin waxmadii alaaan waalaaiin wakabrii arbacan waalaaiin fatilka mia fahiya khayrun laka min khaadimin faqaalat radiitu can illaahi wa can rasuulihi sala allahu calayhi wasalam أسماء بنت أبي بكر أختها قالت تزوجني الزبير بن العوام طبعا زبير بن العوام سيدا أكسونتي نبي إيدي سالش بل وحا ليرهدا ما أنت ماركيسا شقيقتها والدها أي إهد باليرهدا وعثمان بن عفان سيدا أكسونتين هو يدي أروى هو يدي أروى hooyadeed waxay umu xakiim albayda sidaa ogsoonta nabiga eedadiisa oo weliba mataan la-ah cabdullahi ayay ahayd cuthmaan ibnu cafaan marka dad saasay ahaayeen dhammaantooda oo idil kolka nabiga calayhi salatu wasalam waxay tihi asma binti abi bakr tazawajani zubayr ibnu cawaam wamaa lahu fi lard maalun walaa mamluukun walaa shay gayra naadixin wagayru farasi fakuntu aclufu farasa markii aan guursaday tiri zubayr ibnu cawaam wax xoolaa maunan lahayn ilaa dhulkii nabiga uu siiyey moogiy calayhi salaatu wasalaam iyo ratigii maanta ma arkaysaa aanu haysanay oo keli ah iyo faraskiisa oo ku duulaan tegi jiray faraskiisa ayaan had jeeraale aniga marka aan raaci jiray bay tiri waxaan kaafin jir on ka kaafin jiray tir wax alla wuxuu cunto u baahan yahay waan ilaalin jiray timirta lafteeda ayaan rasiga u shiidi jiray biyaha ayaan soo aroori jiray had iyo jeeraale waxaan samayn jiray bay leedahay maanta ma arkaysaa cajiinka ayaan cajiini jiray mana aan ahayn weliba cajiinka tu samayso gabdhaha ansaartaha ii kaalmey jiray tir had iyo jeeraale jaaraad oo ansaarta gabdhaha ayaa ii samayn jiray waxay ahayn haween khayr badan oo wanaagsan ayay ahaayeen oo haween runta sheega biyahan ka soo qaadi jirtay min ardi zubayr oo talaatata farsakh jiray farsakhu waxa weye saddex mayl wey marka thulutay farsakh ayaan madaxa biyaha uga soo qaadi jiray tiri cuntada iyo maalinuu marka rasuulku la kulma calayhi salaatu wasalaam kolkaasuu fariisiyey ratigii inuu soo qaado darteeda kolkaasay ka xishootay inay rasuulka soo raacdo iyadoo masayrka uu qabo zubayr ibnu cawaam oo weliba eedadi dhashay rasuulkuna uu qabo caaisha kolkay ka xishooto uu ka tegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam zubayr bay u sheegtay zubayr markaas ayuu maanta usoo diyaariyey khaadim usoo diyaariyey dabcan waxa weeyaan dhibka aad dhibtoonaysaa iiga dhib badnayd buu yidhi rasuulka inaad soo raacdo marka inaad rasuulka soo raacday hal ii qaatay buu yidhi gabadhu hadday og tahay ninku inuu masayrow yahay marka inay ka ilaalida wey sidaas asmaa uga ilaaliday oo kale haddaa og tahay inuu dhibsanayo dadka guryahooda la tegtegidooda ama maanta markays dad badan dad qaar baa iska hinaas badan runtii marka haddaad og tahay gabadha iyadaa taqaana ninkeeda dhaqankiisa iyadaa taqaana inay gabadhu iska ilaalisa way hadi jaraale wixii keenaya gubaar iyo boor keenayo meesha wax qasaya inay ka ilaalida way hadi jaraale gabadha muslimadda ah waafidatu nisaa ayaan xadiidkaas aan kusoo goobaya in sha allahu tacaala asma binti yaziid alansaariy radia allahu canha fataqulu biabi anta wa ummi ya rasuula allah ana waafidat nnisaai ilayk anu waxaan ahay bay tihi haweenku gabadhii ay soo dirsadeen waina allaha caza wajal bacahaka ila alrijaali waannisaai kaafatan ilahay raggii haweenkaba waa kuu soo saaray si siman ayuu kuu soo saaray wa ana macshara annisaai maxsuuraat maqsuuraat qawaacida buyuutikum waxaan ahayn kuwa la joojiyey oo lagu koobay guryihiina inay fadhiyaan hadi jeeraale waxaamilaatu awlaadikum carruurtiinana aan xambaarno hadi jeeraale wa annakum macshara arijaali fadiltum calayna biljumuci waaljamaacaat waxaana la kaga kiin fadilay bay tihi jumcooyinka iyo jamaacaadka xaadiritaankooda tegaysaan wa shuhuudi aljanaa'is iyo janaasada aad raacaysaan ood xaadiraysaan walxaj bacda alxaj iyo xaj aad sanad kasta tegaysaan wa afdal min dalika aljihaadu fi sabiili illahi caza wajal jidka ilaahay oo lagu dagaalamo ayaa intaasoo dhan kasii fadli badan wa ina axadakum idaa kharaja fi sabiili illahi xaajan aw muctamiran adinka mid idinka mid a haddii ou buxuu jidka ilaahay ku baxo isagoo xajiyo ama cumraystay xafidnaa lakum awlaadakum carruurtaan idin xifdinaa idin ilaalina wa amwaalakum maalyaalkiina wagazalnaa aswaabakum dharkiinana waan tolnaa bay tiri waan hagaajinaa warabbaynaa awlaadakum carruurtiinana waan tarbiyaynaa waa dowrkeedii weeye anushaarikukum fi hada alajr waalkhayr ajarka iyo khayrkaa ma idinla wadaagaynaho waxba ma ku leenahay maadaama intaas aan ku maqannahay oo adinka dowrkiino dhan aan qabanay nacam wallahi iyadaa iga fadli badan meelahaan iska wareegaya soo maha laa carruurtaydii aanan ka warqabinin walaa waxay cunayaan aanan ka warqabinin walaa waxay labisanayaan aanan ka warqabinin waxaa u taagan leyl nahaar oo aan dacwo ku gudanaya ilaahay subxaanahu wa tacaala ha caafiyo khayr iyo barakana ha siiye haddayn ahalkayga ahaan lahayn wax alaala waxaan qabsan lahaa ma laha waxaan noqon lahaa dhagax meel fadhiya oo kaleeto maxaa yeelay kullu maa fii daalika taxriirkaas ama furitaankaas aan haysto culayskeedii wuxuu ku dhacay kaygii iyo keydiiba iyadu iskula dhacay kolkaas marka waxay tahay anushaarikukum fi hada alajr faltafata الnabiyu sala allahu alayhi wasalam ila asxaabihi biwajhihi kullih inta nabigaa kulligiis jeesta waa yeegi ku jeestay kolkaasuu yidhi hal samictum mas'alata imra'atin qad axsana min mas'alatiha fi amri diiniha gabar ka mas'alo wanaagsan umuurta diinteeda fahamkeeda gabadhaa weligin ma aragteen qaaluu yaa rasuula allahi maa dananna imra'atan tahtadi ilaa mitli haada inay gabar ku hanuuni karta arrintaa weliganna ma aanan malayn bay yidhahdeen faltafata ilayha annabiyu sala allahu calayhi wasalam dabcan xadiidku dhinac kale uu jawaanib ka leeyahoo haweenka ma la fiiri kara wejigumisa lama fiiri karo axaadiista loo daliishadu ka mid yahay faltafata ilayha annabiy sala allahu calayhi wasalam nebiga ayaa fiiriyey muxuu ku yidhi markaasi wa qaala ifhamii ayatuha almar'a gabar yahay si quman u fahm warka aan ku dhihi doono waclamii man man khalfaki dadkii ku soo diro kaa dambeeyana bar oo min annisaa'i haweenka ka mid ah idan macallinnimuu rasuulku u diyaariyey si quman u dhegayso waxa aan ku leeyahay si aad u qaadood iiga xafiddo ood u barto dadkii ku soo diray gabdhihii kusoo diray aad u bartay arrintaas ina xusna ina xusna tabaculi almar'ati lizawjiha yacdilu dalika kullihi buu yihi rasuulku gabadhoo ninkeeda adeecda oo u baarinimo samayda oo raaligelida ayaa intaasoo dhan u dhikanma ayuu nabigu calayhi isalaatu wasalaam waxaa meeshaa marka ka muuqata inaan u baahan nahay dowr fara badan tarkiibka haweenka iyo dumarkuna ay in badan ku kala gedisan yihiin ikhtilaafka bayna aljinsayn waa midaan la inkiri karinin tarkiibkooda khalawiga ayaa iskhilaafsan xajmiga ayay isku kala duwan yihiin xataa maanta ma arkaysa ilahay baa ku caddeeyey walaysa dakaru kal unsaa buu yidhi ilahi subxaanahu wa tacaala kolka waxa weeyaan laa xataa dhinaca wax dhalidda ayaan iskaga nooc ahayn takwiinka jirkooda ayaan iskaga mid ahayn wax oo cadalaadkoodan isku mid ahayn ansijadoodan isku mid ahayn ilahi subxaanahu wa tacaala mid walba waxbuu u diyaariyey ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إلهي أسقى أبو هريرة سبحانه وتعالى أو أزواجتي كدقي كوا لقدقو نفت كدقتو جرك كدقو جعيل كاس إلهي بعدقي نحرسس إلهي بعدقي إسأرون تاس إلهي بعدقي سبحانه وتعالى إلا إلى لي أي أبا هنتا أما صحافة غربية وحيالها أفو فيان يبلايدا أي وضان iyo waxa ay dul wareejinayaan camarka camalka gabadho ay qabanayso iyo shaqada ay qabanayso iyo takhdiidka ay acdaa'da bashariyada u dhigayaan wax la qiyaasi kara maaha qawmiya nisaa'iya wax la yidhaahdo ayay iclaanka reer galbeedku hadi jare dhiirigeliyaan waa in haweenka la sameeya waxaan doonayay kolkaa inaanan ihmaalinin gabadha shaqadeeda iyo beerfalashadeeda iyo dowrkan nimankan ay wadaan inaan mid walba wax ka ihahdo maxaa yeelay hadi jeeraal haddii uun lagu afuufayo balaayo asaan balaayadaas laga hadlinin waa mushkilad wey balaayada la afuufayo waxaa ka mid a waxay hirgelinayaan in la yidhaaha gabadhii maanta markay wax la yidhaahdo yani woman community wax la yaraha in la sameeyo wey woman association woman freedom woman such and such laakiin xabad kama jirto aadinkana waa og tihiin ayagana waa og yihiin meelay ku xuquuqsame ilaa yowmina haada ma jirto waxay u yeerayaan hadi jeeraale atabaruj dharka in laga fiiqo in badan baan kaga hadlay qadiyaddaa ku noqon maayo dharka in laga fiiqo oo haddii nacnac la xayaysiinayo waa in gabar qaawan lagu xayaysiiyo wey haada huwa xaquha xaqu lum xaqu الzawja xaqu اlأkt xaqi اlbint xaqi اlkhaala xaqi اlcama markaasa maya waxay doonayaan inay masraxiyaadkii ku ridaan oo ay dowra sinima ku dhex tuuraan bay doonayaan waxay rabaan inay gelayaan musaabaqaat aljamaal quruxda lagu tartamayo oo kaleeto oo kalbi kastaa daawanayo waxay rabaan inay maanta ma arkaysaa jinsi haween aanan ahayn oon rag ahayn inay abuuraan ayay doonayaan khuluqdii inay ka dilaan ayay doonayaan waxay rabaan inay hirgeliyaan ashuduud ljinsi waxa la yidhaahdo ama waxaa la yidhahda geyska iyo lesbianka inay hirgeliyaan bay doonayaan waxay doonayaan inay gabadhii iqraa ay ku sameeyaan oo ay hadi jeeraa la dagaalamaan intaajka ama wixii la rabay ummadda badinkeeda rasuulku wuxuu alayhi salaatu wasalaam tazawaju lwaduud alwaluud fa innii mukaasirun bikum ulumama yowma alqiyaama laakiin maxay soo saareen xubuuba manci alxamd tubligation ilmaha in yani kaninin lagu cuno oo lagu joojiyo in la xiro gabdha la gooyo mataqaanaa overdactigeeda in la gooyo ee la xiro tubligation lagu sameeyo maa maxay ujeedadeedu ilmuhu shaqaday xayirayaan ilmuhu waa ku mashquulinayaan ilmuhu dowrkii kaa qabanayaan ilmuhu meesha ka dhicilada kaa qabanayaan ilmaha dhan waa in laga takhallusaa asalkeeda waxa weye fikra yahuudiya oo la rabo ummadaha in lagu baabi'iyo nasliga inuu horo kaco lagu baabi'iyo weye laakiin ma fahmayaan dhinac dadka lagu istictaafsan kara ayay ka soo galan xaggeeda mooda dharkaana socda baabuurkaana socda gurigaana socda liifsaadi ilmar'a inay gabadha fasahaadiyeen darteeda sawaan muslima aw hayra muslima midka doonta ha ahaato camalka gabadhu ay qabanayso gabadha inay shaqaydo waa loo baahan yahy ilaahay baana jidayy subxaanahu wa tacaala bal ilaahay wuxuu leeyahay man camila saalixan min dakarin aw untaa wahuwa mu'min falanuxyiyannahu xayaatan طayiba walanajziyannahum ajrahum biaxsani ma kaanuu yacmaluun qofkii camal sameeya oo camal ilaahay raalli ka ya camal la yimaada rag iyo dumar midkuu doono ha ahaade asagoo mu'mina weliba ilaahay wuxuu leeyahy waxaan noolaynaynaa xayaato wanaagsan aakharana camalkiisa midka ugu wanaagsan ayaan ku abaalmarinaynaa buu ilahi subxaanahu wa tacaala faman kana yarjuu liqa'a rabbihi falyacmal camalan saalixan walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada ilaahay subxaana wa tacaala hortiisa iyo masiirka yowma alqiyaama oo qofku markii dunyadan uu ka tago uu qaylinayo u oynayo ou leeyahay rabbi irjicuuni lacallii acmalu saalixan fi ma taraktu inta la geftiyaa waxaa la rabaa meeshii ku halaagsami lahaa qofkaas in loo horkaco wax allaale wixii ayaga muqtadiyan yidhaahdo ku daba xirtaan ragga doono midka doona ha ahaadeene fa nihaayatuhum lhalaag marka taa in laga digtoonaada weeye oo ilaahay kitaabkiisa la raaco subxaanahu wa tacaala gabadha muslimadaahi inay shaqayso way u baahan tahay haddaan cid u shaqaynaysaa jirinin nafteeda inay ka dhowrto maanta ma arkaysaa xumaanta waa lagama maarmaan camal shariifa inay ka shaqaydo oo cizigeeda iyo dignitideeda iyo sharafkeeda aan wax u dhibaynin waa lagama maarmaan haddii khaasatan ou ninkii ka maqan yahay ama aanay weli lahayn ama ou yahay mid aanan mas-uuliyadda xambaari karin oo mustahdirahoo khayrlaawaa uu yahay oo khamri iyo sigaar iyo qaad keliyata ku sallidan iyo meelak iska daba warwareeg iyo doonad fariisi keliyata uu ka shaqaynayo gabadhii inay shaqaysato waa laga maarmaan shaqadii u munaasiba markaas aanay ilaahay cuseenkiisa ku kasbanaynin inay ka shaqayso waxaa dhici karta gabadhii inay deyn badan lagu leeyahay reerkii lagu leeyahay inay mihno leedahay ka fududay karto waa dhici karta imaanta ma arkaysaa inay dadkii kaleeto aqaaribtaha dhibaatooyin meel ku xayiran yihiin waa dhici karta inay gurigeeda uga baahan tahay musaahama inay sameydo saboorta ku siida waa dhici kartaa cid u diiday ma laha diinta islaamka meel diiday ma laha waanaan arki doonaa insha allahu tacaala laakiin waxay udhaxaysaa baan nidhi kuwa mufridiin ah iyo kuwaantuma kuwa muqasiriinay udhaxaysaa had i jeeraan adilada xagga rasuulka calayhi salaatu wasalaam sahl ibnu sacd ayaa wuxuu leeyahay ina imra'atan jaa'at biburdatin ila rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam gabara waxay u keentay buste rasuulka calayhi salaatu wasalaam faqaalat ya rasuula allahi inii nasajtu haadihi biyadaya aksuka bustahan aniga gacantayda ku sameeyey waanan kuu guntinaya waan kuu huginayaabay tiri rasuulkii allaw rasuulku ma dhihinin na dhaaf waxaad wadda ma dhihin faakhadahaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam muxtaajan ilayha wa annaha liizaarihi muttafaqun calayh yani rasuulku wuu qaatay waana labistay weliba hoos guntigiisii rasuulka ayay ahayd calayhi salaatu wasalaam isagoo u baahan ayuuna qaatay xadiidkaa xadiidka bukha muslim bukhaari ayaa isla wariyey inkastoo lafdiga bukhaari leeyahy caaisha radia allahu canha waxay tihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam asracu kuna lixaaqan bi adwalow kuna yadan midkiina aniga igu haleeli og oo mansilada xaggeeda i haleeli ogo waa midiina idinkugu gacanta dheer la buyi rasuulku qaalat fakuna yatataawalna ayatuhunna atwalu yadan qaalat fakanat atwaluna yadan zaynab liannaha kaanat tacmalu biyadiha watasadaq rawahu muslim zaynab ayaa noogu wanaagsanayd maxaa yeelay gacanteeday ka shaqayn jirtay waxay gacanteeda ka shaqaydayna sadaqaysa jirtay ayadaa marka rasuulka noogu haleeli og haddii marka la waayo weli oo qof gabadhii xaalkeedii tawalliye la waayo ama ay noqoto daruura ay timaado ama ay u timaado luqmatulcaysh inay raadido gabadhii oo inay beerteedii falato maxaa la samaynaya qaar badan waxaa laga yaabaa sida maanta kuwo badanay u leeyihiin ha dhaqaaqin haddaad doonayso gurigaya irdiisa ka dhaqaaqin nabiga calayhi salaatu wasalaam jaabir ibnu cabdillahi xadiidkii oo wariyey radia allahu canhuma wa ardaahuma qaala tulliqat khaalatii hoo habaryartay baa la furay buu yidhi habaryartay baa la furay marka maxay soo baxday bilaa weli bay soo baxday marka bilaa zawj bay soo baxday fa araadat an tajidda naqlahaa waxay markaa doontay oy damacday intay beerteedii tagto inay timirteeda ay maanta hagaajiso sidii mirta ay u dhali lahayd inay ka shaqaydo fasajarahaa rajulun an takhruj nin baa yidhi ma bixi kartid sida qaar badan oo annaga naga midu iminka iskaga wataan ul iyo bur iyo seef iskaga wataan ayaa lagu yidhi ma bixi kartid ha dhaqaaqina la yidhi ayib wa- nabigeena waa noolyahay ogow muu dhihinin arrintaana aad u socotid adiga inaad bixi kartid inaad bixi karin kala garan maayo bal rasuulka soo weydii ma dhihinin laakiin wuxuu yidhi ma bixi kartid fadkuu qoorta u geliyo wuxuu yidhi ma bixi kartid maxay samaysaan kolkaa fa atat innabiya sala allahu calayhi wasalam rasuulkiibay u timid nabadgelyana xariis korkiisa aatee arrintii u sheegtay waxay tihi saasaan damcay ninkaasaa iga hor yimid wuxuu yidhi ma dhaqaaqi kartid ha bixin buu yidhi xaq uma lihin inaad baxdi rasuulku muxuu yidhi faqaala balaa ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam waad bixi kartaa waadna dhaqaaqi kartaa buu rasuulku fajiddii naklaki bax oo beertaada fala buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam fainaki casaa an tasaddaqii aw tafcali macruufa waxaad mudan tahay inaad maanta sadaqaysato ama aad dad wanaag uga samaydo ayaad mudan tahay ee bax oo ord beertaada ka shaqee waxaa laga qaar inuu ku yidhi xadiidku daciif wey daciif maa muslimaa wariyey iska jir xadiidkaa muslim baa wariyey kolka waxa weeyaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa amray inay musaaricata oy beerteeda falataa inay tahay lagama maarmaan yaa u shaqaynaya kolkaa ma cid baa u shaqaynaya may cid u shaqaynaysa male qaalat asmaa binta abi bakrin yani xadiidkii gorre wadaan sheegay marka inaan ku celiyo uma baahni run ahaantii qaala jaabirun ana nabiy sala allahu alayh wasalam dakala calaa ummi macb um macshar alansariy fii naklin laha gabar kaleeto um macshar alansariy la yidhahdo beer timireed la joogta ayuu rasuulku usoo galay calayhi salaatu wasalaam faqaala laha sala allahu alayhi wasalam man garasa hada annakl am muslimun am kaafirun yaa beertaan tallaalo geedahan sameeyey ma muslim mase gaal buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalam gabadha um macshar alansaariya waxay ugu jawaabtay bal muslimun muslim ayaa geedahan tallaalay oo geedahan falay oo dhulka ku mudmuday faqaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam laa yagrisu muslimun garsan yani geed qof geed ma tallaalay muslim walaa yazracu zarcan abuurna ma abuuro oo fa ya'kulu minhu insaanun walaa daabba oo qof markaa uu ka cuno xabad ama xayawaan kale walow shimbir ba allaha ka dhigay ay wax ka cunaan walaa shay-un ama wax kale ay xayawaan waxuu doona ha ahaadee ilaa kaanat lahu sadaqa sadaqay u ahaataa buu nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkaa muslim baa wariyey subxaanaka ya rabbi ummu catiya غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي إيان لدو لي بيتري سبع غزوات قبل أبل فيري رسولك إيان لدو لي تتدبدو لن أخلفهم في رحالهم فأصنع لهم الطعام يعني وحان ما أنت أن راعي بيت رسولك تتدبدو لن أنا لجوغي ألابتو دو لجوغي ملك دولان كقلان وعنتظر أكريني وأ- وأداوي الجرحى ذكر داوى عانا داوينا يا ولبه wa aquumu cala almardaa dadka kaleetoo jiranna wixii danaahay leeyihiin u istaagayo qof walba u khadmaynayo wax uu kari kara aan u samaynayo rawaahu muslimun xadiidkan axdii waxaa ka muuqda markaasi waxa waadixa xadiidkaa ka muuqda waxa weeyaan gabadha muslimadda ahi inaynan ahayn maalin maalmaha ka mida marna inaynan salbiye ahayn marna inaanay mujtamaca ku ahayn dhib inaanay ku ahayn inay khayr ku tahay moogiy waxaan filayaa kolkaa inaan halkaas ayada ah ku joojiyo maadaama waktigii uu dhacay sida walaalkay uu ii sheegayo Eh, in sha allahu ka tacaala in kaana min alcumri baqiya waan ka hadli doonaa afkaarta dadka mujrimiinta ah ee maanta taagan iyo waxa ay doonayaan hal shay hal shay oo aad u dhib badan ayaa jira xijaabkaa daa'iman la cambaaray waxaa la yidhahda war waxa kan xijaabkan balaayadaa meeshan socota muxuu ah tan waa dudun weeye tan waa xagga weeye tan waa kan weeye waxaa maanta aada u fiicnaa lahayd inaan wakti u helo runta markii loo hadlo oo aan tusiyo nimanka sidaa ku hadlayahay inay ahaayeen kalaamkii kufaarta iyo maarikiinta inuu yahay hadalka noocaas bidaliil burhaan waadixa cad inaan horjeedno andhow laakiin waan ka kaaftoomaya insha allahu tacaala waqtigaas halkaasaan ku joojin doonaa in kaana min alcumri baqiya insha allah waan kamili doonaa wa sala allahu calaa sayidina muxamed
Eh, jazahu allahu khayra sheekha muxaadaradii qayimkeed uu noo akhriyey oo aada iyo aada qiimaha u badneyd ee waktigii oo dhammaaday iyo as'iladihii oo aada iyo aada u tiro badan nusuustii qaarkoodna ay aada u adag tahay in laba akriyo farta ku qoran sayse isku isku dayo inaan akriyo iyo salaadii oo soo gashay qadadii oo timid marka insha allah silooyinka intooda badan dib baan u dhigan doonaa waqti badan baa noo haray aanu ka samaysan doonaa haddii noo suurta gashana inaanu takmiil ku sameyno muxaadarada sheekha inta ka hartay oo ah qodob aada iyo aada u muhiimsan sayshey halkan su-aal ka taalla ayaan rabaa sheekh in usoo gudbiyo ee gabadhi soo qoratay gabadh waxay su-aasheeda ku bilowday warqadeeda assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu السلام ورحمة الله walaal waxaa jirta anigoo aada u yar inaan wiil ismehersanay waalidkayna oo aan la ogeyn aan ila ogeyn waxaana ninkaas ku mehersa ku mehersanaa muddo dhan shan sano ah wuxuuna ninkaas u soo dhoofay dibadda shantaas sano shantaas sano wax war ah kama helin marasho iyo masruuf midna kama helin anoo sidaas ay tahay xaaladaydu ayaan waxaa waxaa dhacay dagaalkii sokeeye ee dalka soomaaliya ka dhacay kadibna markaas waxaan soo aaday usoo dhoofay africa oo dibadda soo aaday oo dalalka africa imid africa ayaa nin kale ku guursaday macnaha markaan africa imid ayaa mid kale ku guursaday oo ninkii aan ahayn isagoo kii hore aan furin haddana waxaan wa- wada joognaa maxaad isku calafsadaadan ba sheekh afrikada ku guursadinaya haa da- dagaalkii sokeeyaa dhacay kadibna waxaan dagaalkii sokeeye kadib markii aan imid africa ayaan nin kale guursaday Ma- mafhuum isagoo kii hore aan ifurin haddana waxaan wada joognaa lix sano ninkii ho- lix sano ninkii horena waxaan maqlay inuu hadda dhintay haddaba muxuu noqon noqon muxuu noqonayaa guurkayga guurkaygu waa fahma waa fahma bismi illaahi araxmaani araxiim yani su-aashaan oo kale su-aal muhiima jiddan wey laakiin midayna caddaynin gabadhu kii hore inay guursatay iyadoon ciddoodii ogeyn sheegtay kii dambeeta inay ciddoodii ogeyd ma sheegtay maana sheeginin dabcan waa ku adagta marka inay tirahdo aniga weeye ee halayla xalliyo ma u baahni marka taa marka anaa soo qaadaya iftiraadaadkeedaan soo qaadaya waxa weeye guurkii hore isaga waynu sheegnay iyadoo yar bay nin isku xirtay iyadoon ciddeedii ogeyn ninkii waa tegey taas masale dhinac loo raacay leedahay haddayna waalidkeed u sheeginin oo sidaa arrintaas ay ku dhacday ay ku aamustay haddana nin kale ku guursatay marka taas sii horta waan meel loo raacay leedahay tii dambaa soo baxday marka haddana guurkii dambey haddana timid magaalada eh, nairobi ama waddanka kenya way ku guursatay ma u sheegtay waalidkeedii wey ma la ogaayeenoo ma- may- mise iyadaa haddana tasarufta wey haddii iyadu ay tasaruftay waxay la mid tahay guurkii ay horey guursatay oo kaleeto marka waa baatil kale wey markaas hor ku dhaqaaqidda ay ku dhaqaaqday waa tafwiid wey masalatu tafwiid wey markii ninkii dambe ay guursatay haddii waalidkeed ay ka warqa heleen oo bimujarad ay ogaadeen ay u qireen guurkeedaasi inuu ansaxay guurkeedii markaa saxiixa u noqonaya midkii dambe hadday diidaan baatil buu noqonaya waayo masalatu tafwiid wey masaladaas waxaa timid marka iskeedaba gabadhu inay guursato hadday jeeraale maxay ka qabaan culamada muslimiinta qolada ugu rooni waxaa weeye abu xaniifa ugu roon thaabit ibnu Nuc- nucmaan ibnu thaabit wuxuu leeyahay haddii ayba maalkeeda milki karto ay ku tasarufi karto fa nafsa min baabi awlaa laakiin xataa labadii tilmiido isaga uu lahaa ee culammada ahaa yacquub abu yuusuf iyo moxamed kilaahumaa way ku khilaafeen xadiidkaa rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam manaca aljumhuuru taswiij almar'ati nafsaha gabadhu inay nafteeda mehrido jumhuurtoo dhani way ka soo horjeesteen waxayna deliishadeen aayadda qur-aan ah falaa tacduluuhunna an yankixinna falaa tacduluuhunna an yankixna aswaajahunna haka haka mancinina oo haka reebinin inay guursadaan nimankoodii inay guursadaan waa hadda tii lasoo furay wey taa waxaa laga qaatay wuxuu leeyay imaamu shaafici abyanu aayatin fi kitaabi illaahi caza wajalla weeyaan buu leeyay aayadda ugu waadixsan kitaabka ilaahay ee manciday qadiyadda ayada a weeyaan oo tusinaysa ana anikaaxa laa yajuuzu bigayri waliyin aayadda ugu waadixsan kitaabka ilaahay ee tusinaysa nikaaxa oo ku dhaca bilaa weli inaanu ansaxaynin tusinaysa ugu waadixsan weeye buu waxay kaleeto deliishadeen xadiidkii caaisha radia allahu canha ayuma imra'atin nakaxat biduuni idin waliyiha fa nikaaxuha baatilun baatilun baatilun ou yihi rasuulku calayhi asalaatu wasalaam wa qaala sala allahu calayhi wasalam laa nikaaxa ila biwaliyin nikaax ma ansaxayo ilaa weli la-aan mugii ma ansaxayo wa qaala sala allahu calayhi wasalam faina azaaniyata hiya alatii tuzawiju nafsaha zaaniyaddu waa midda iyadu nafteeda guurida oo nafteeda iyadu nin u guurisa weeye markii axaadiistaas marka la fiiriyo asaasan ma dhici karto in la yidhaahdo gabadhi ha iska tasarufto waayo waalkeedii soo koriyey ee intaa ku soo rafaaday waxay xaq u leeyihiin masiirkeeda meeshay ku dambaynaysa inay ogaadaan inay waalkeeda adeecday u baarnimo fashana aayadahan ka hadlayna xadiistan ka hadlayna weeyaan inay khilaafto ma laha xaqu ma laha kolka mas'aladii hore iyada baatil inay tahay shaki kama joogo ninkii hore mas'alada labaad haddii waalidkeedii uu u qiray oo uu markay tirwaan guursa ninkaa uu u qiray fa nikaaxuha saxiixun hadduu ku inkiray fa nikaaxuha baatil iyadan maxaa yeelay waalidka inay adeecda ayaa markastaba xaq u leedaha taa wabilaahi tawfiiq
waxaan waxaan kusoo gabagabaynaynaa insha allah su-aashan ay soo qortay gabar bismillahi raxmaan raxiim ayay ku bilowday aniga oo ah gabadh muslimad ah waxaan rabaa in aan igala talisaan arrim arrintan oo ah hooyaday oo igu amartay inaan joogo hooyaday igu amartay inaan joogo waddankan si ay u hesho biil hooyaday oo igu amartay inaan joogo waddankan si ay u hesho biil anigana waxaan rabaa in aan ku noolaado waddan muslim ah haddana haddaan haddaan ku diido arrinkaas ay hooyaday i amartay dembi miyaa iga soo gaarayo
gabadha ma ay caddaynin inay tahay gabar madax bannaan iyo gabar oo xaasa inay tahay may kala caddayn maxaa yeele dadka fiqiga haddaamin masalada markay fiiriyaan sida qofku warka iskaga soo tuuro uma raacaan ma gabar la qabaa oo inay ninkeedii adeecdo meeshuu aadayo la noolaato ay waajib ku taha mise waa gabar madax bannaan oo iyadu iskeeda u dhaqaaqi karta wey hadday tahay gabar la qabo oo ninkeedii uu ku yidhaahdo halkan halaaku diinina ayaa ku sugan ama diinkaniga halaagiisaa ku sugan meel kalen aadayna inay gabadhu raacdaahi ninkeeda waajibay ku tahay waayo waa daaca wey walaa siyama markuu sii fariishay khayr ah oo da oo islaamkii oo diinteedii lagu badbaadinay carruurteedii ku badbaadinayso waxaa asaga korkiisa ahaatay inuu silatu raxm inuu u baarinimo falo waayo waa hooyadii hooyadeed waa hooyadii waa sodohdii waa hooyadii weligeed cumrigeed daa'imkeed xalaal uma noqonayso xaaraan bay ka tahay weligeed marka inuu u baarinimo sameeyo ayaa mulzam uu ku yahay qofkaas ayada iyo ninka qababa markaa meelay tagaanba kolkaa inay xiriiriyaan wixii ilaahay u siiya markaasna ay ku taraan ayaa mulzam ku ah haddii ay tahay marka madax bannaan waxaad soo qaadaa kolkaa madax bannaan ha ahaato intaanaan gaarin maxramad la joogaa mise lama joogo gabadhii say ku timid meeshan saysan ku imaanin intaanan ka hadlin waxa weye haddii diintaada aada u baqaysid maadaama aad madax bannaan tahay haddaad diintaada u baqaysid oo inaad fitnowdo aada u baqaysid ama waxa weeye inxiraafun can addiin kullihiba oo diintaad ka shakada marka dambe ad ka baqday inaad wasat alkufaar inaad ku dhex baaba'do ayaad ka baqday marka waxay noqonaysaa ilaahay daacadiisa ayaa ka horraysa daacatu lwaalidayn marka qofkii inuu markaa shay macsi ahoo diintiisa ku baaba'aydo inuu waalidkiis ku adeeco maaha markaa inuu cararo weeyo qofkii oo yidhaahdo diintaydaa ka daran haddii marka aanay diinteeda gabadha u baqaynayn noqoto gabadh diin laho diinteeda ku adag ayna og tahay markaasi inay waalidkeed gacanta iyada siinaysa ma hooyada maha cid kaloo siinaysa aanan jirinin inay u baarnimo fasho ay tiraahdo intii aan kuu kari karo waan waan samaynaya laakiin markaan kari waayo hooyay la soco waan ka cararaya ama meesha dan iga gashaa kolkaa marka intaasan baan ku fadlaa inay ugu baarnimo fasha markaa oo intii ay siin karto wax ay siido haddii aanay ku jirin khatar diiniyo diinteeda wax khatarhe aanay ku sugnayn gabadha nacam
intaas waxaa noogu dhammaaday mu- muxaadaradii sheekh maxamed rashaad uu noo akhriyey iyo su-aalihii ka dambeeyey Ee, intaasaan kusoo gabagabeynaynaa K- waxaan kusii xirayaa oo keliya gabadh codsatay hooyada jira in loo duceeyo marka ilahay waxaan ku baryahay inuu caafiyo آمين. جزاكم الله خير. ilaahay khayr ha siiyo gabdhaha in sha allahu tacaala meel kuwii diintooda ku dhegan allah ka dhigo Eh, waxaanan ka daalin waa muxaadarada ku saabsan gabdhaha runtii maan arkinin muxaadaro aan galon isleeyahay gabdhaha muxaadaradoodii waa xaqoodii waa siida maan arkin maxaa yeelay mawduuc muhiima jiddan wey ummadda dhan saldhigeedii wey ummadda dhan asaaskeedii wey kolka in sha allahu tacaala wixii aan ka tegey amaanan kaamilinin ilaahay mar kale hana waafajiyo billahi tawfiq wasala allahu calaa sayidina muxamed waan jecla